shirkareedan fiiriyowga oo lanku hadalaya horumarinta mashaariicda caafimaadka Galmudug iyo magaalada Dhuusmareebaan furmi hay'ado iyo wasaaradda caafimaadka Galmudug walibana la qoobadaya sideedii biloodba mar si loo hubiyo tayada ka warqabowga wasaaradaha agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Galmudug Dr. Cabdiwali Axmed Maxamed iyo faahfaahin ku biya kulanka iyo walyaabo lanku hadalaya shirkan coordinationka ahi wuxuu joogto ahaa ilaa labada kun iyo sagaaliyo tobankii hal maalin hal saddex bilna ma uusan baaqan mid term reviewa ku jira hadda oo waxaa la gaaray lix bil ee sanadka labada kun labaatan iyo saddexda sanadka dhammaadkiisana sidoo kale waxaa ku xigi doona review iyo planning loo qorsheynayo sanadka cusub ee labada kun labaatan iyo afarta haddii alla yidhaah shirkan waxaa loogu talagalay kow iska warqab wasaaradda caafimaadka hay-adaha hay-adaha dhexdooda shaqada iyo inta loo shaqaynayo iyo sidoo kale in lagu ilaaliyo kuwaa la taga adeeg bixinta aan bixinayno
dr shaakir oo ku dareeray hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o yaa sheegay in korlanqaadi tayada wasaaradaha iyo ka shaqeeyana waxaan dareemaynaa tani markii la bilaabay in sarfayska qualitigiisa kor loo qaaday deegaanada galmudug sidoo kale islexsaatanka wasaaraddu waxay muujinaysaa tayada iyo waxqabadka wasaaradda iyo sidoo kale anagan haddaan nahay hay-adaha ka shaqeeya deegaanada galmudug dhammaan u n iyo international iyo local injo intaba waxaan diyaar u nahay inaan sii xoojinno wada shaqeynta wasaaradda waxaan diyaar u nahay inaan talada leadership wasaaradda aan ku shaqeyno wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka galmudug daahir faarax fiidow ayaa mahadnagay hay-ado wasaarado la shaqeeyana waxaan rabaa inaan wax yar ka yidhaahdo waxaa jira deegaano fogfog oo isugu jira tuulooyin iyo miyiga fog oo ka fog adeegyada caafimaadka halkaas waxaa ku nool bulshada qaybaheeda ugu nugul oo u baahan adeeg bixinta caafimaadka in ka badan inta ay u baahan yihiin dadka ku nool caasimadaha iyo magaalooyinka waaweyn sidaas darteed waxaan soo jeedinayaa waan codsanayaa in aan ku talagalno in deegaanadaas la gaarsiiyo adeegyada caafimaadka shirkuunya ee kiisadiidii buloodba marlanqobado wasaarado iyo hay-ado ka shaqeeyeen galmuduga si laan dardargeliy mashaariicda horumarineed ee caafimaadka